weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington wafdi uu hogaaminaya madaxweynaha soomaaliya ayaa xalay gaadhay dalka imaaraadka carabta halkaasi oo ay ku leeyihiin shirar ku saabsan dib u dhiska dalka wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya cabdiraxmaan beele ducaalo oo ku sugan magaalada dubai ayaannu ka warraysanay safarka madaxweynaha iyo weliba ballanqaadyadii xogayaha guud ee qaramada midoobay iyo bangiga adduunku ay u fidiyeen soomaaliya shir ka dhacay magaalada adis ababa falastiin axmed iimaan oo wasiirka warraysatay ayaa ugu horreyn weydiisay ujeeddada safarka madaxweynaha
madaxweynaha united wuxuu daba socdaa shirar badan oo kala duwan oo imaaraadka iyo dowladda soomaaliya ay lahaayeen bilihii inasoo dhaafay sanadka awalkiisii sida laga yaabo inaad og tahay madaxweynaha iyo tiim uga socdo oo halkan ay yimaadeen waxaana ay ka wada hadleen sidii wadanka dibidhiskiisa de waa kuwa imaaraadku ay joogaan muqdisho ha u badnaadaane haddana meelo badan bay joogaan de mashaariicda dadka kalaba loo beenayo ba iyagana ay qayb ka yihiin marka waa daba socosho uu daba socdo arrimihii hore ee laga layska soo qaaday ee ku saabsanaa dhismaha iyo dibidhiska waddanka ayuunbay kuunbay ku saabsan tahay mudan wasiir waxaa jira in uu tegay magaalada muqdisho xoghayaha guud ee qaramada midoobay bankimoon sidoo kalena ka hor adigu adisababaa kula kulantay maxaa ugu waaweyn oo ay booqashada bankimoon ay xambaarsanayd
horta waxaa wada socdaa dad kala badan oo meelo aada iyo aada muhiim oo ka shaqeeya bankimoon baa tiimka ka madaxa waxaa ku jira madaxweynaha banka caalam banka caalamka banka adduunka waaa waa ku jira oo kale banka islaamka odayka madaxda ah waxaa kaloo ku jira african development bank isaguna ka wakiila madaxweynaha wayna kala waayey marka waxay marayeen dhowr waddan bay marayeen oo jiiska afrika ah degmada kurqurida ka dhexaysana de maadaama meel walba ay joogto isku xidhka guud isku xidhka guud bay leedahay baanankan kalena financingkii bay hayaan lacagtii bay hayaan marka waxay uga waramayeen waxyaalaha ay ugu tala iga tala galeen toddobada wadan iyaga oo isku is isku jira iyo iyagoo kala goongooniyada marka taasaa ay wadan walba u tegeen marka soomaaliya oo kale maxaa loogu talagalay
lacagta halkaa adisabab markaa joognay lagu ballan qaaday dhowrka sana soo socdaa waxa weeye ilaa sideed iyo badh bilyan oo doolarka maraykanka weeyaan wadanadaas isku jira hadhow waxay noqon doontaa in hoos loo sii wida galo oo la ogaado wadan walba waxaa gooni ahaan loogu talagalay weli lama oga waxa soomaaliya kusoo hagaagay yaraan kulle iyo kulleyba wadanadan waxa weeye wadana dhaqaalahooda inaga horeeyo waxyaalaha shuruuda lagu xiro dadka in wax la siiyana wadanada wax la siiyana ay naga horeeyaano dee wixii dhibaato ahaa hore uga dhamaatay marka kulleyba waxaan filayaa in deenada lana siinayaa inaanay wadanada gaadhin mudan wasiir waxaa jirta in soomaaliya hadda ay dhinacyo badan guulo iyo horumar uga tillaabsatay hadday noqon lahayd dagaalka shabaabka lagula jiray dhinac dhinaca dibudhiska oo socda oo sida aad sheegtay madaxweynaha laftirkiisu hadda imaaraadka uu yimid oo ay gudihii soomaaliya howla ka wadaan banka adduunka iyo bankimun oo hadda iyagana yimid oo sidoo kalena u wada soomaaliya xirmo deeqa ah noocay doonaanba ha ahaadaane oo mustaqbalka dhow iyo kan fog ah sidee ayay beesha caalamku idinkala hadleen khilaafka la sheegay madaxda dowladda in uu u dhexeeyo xilli wax intan oo horumara la gaaray
de waxyaalo badan oo marka madaxda caalamka oo soomaaliya yimaadaan ay kala hadlaan ba jiraan kolleyba kulleyba de khilaafyada waxay kamid yihiin un khilaafyada meel walba ka taagan soomaaliya ka taagan miisanada ka taagan dhismahooda tan imika ad aad ad ka hadlayso haddaad ujeeda madaxweynaha iyo prime ministerka waxa weyn oo imika laga soo qaadaya ma jirto waxa weeyaan maleyswadaarsiga bay tahay si ay igagu arkaan maleyswadaarsigana waxa ay nagula taliyeen inaynu soo koobo inaanu dhibaato weyn gaarsiinin geedi socodka geedi socodka dalka soomaaliya dadka soomaaliyeed iyadoo la joogo wakti aada iyo aada iyo aad qiimo badan oo waxyaalo badan lasoo mooday oo xawli wanaagsan lagu socdo international communitygu ay berber gelinayaan wixii soomaaliya ay siinhayeen ugu dambeyntii waxa dadaal socda adiga wasiirka arrimaha dibaddaa tahay aadaa ula socotaa wasaaradaadaa hormuud u ah waxaasoo dhan marka aad fiiriso iyo khilaafkani maxaa is leedahay wax dibudhac waa ay u keeni kartaa dalkii soomaaliya ee hore usii socon lahaa
koleyga koleyga khilaaf ina ka yimaada mama ma uma uma fiina dalka soomaaliya khilaafku meel kastabaa ka yimaadeen laakiin haddii madaxda soslau ka yimaadeen de waa mid walba way garan kartaa in dibi dhaca keeni karo laakiin haddana waxyaala waaweyn qabsaro baa jiro oo hadda haddii khilaafku sii weynaado iyadoo anigu aanan filaynin in wax weyna meesha jiraan hadda haddii sii weynaadana waa wax laga soo qabanaya tahay koleyga koleyga wuxuu meesha ka wanaagsan unbaa aan baryeynaa in lagu tallaabsado qof walba naxdin bay ku noqonaysaa haddii ay arrinku sii balaarato runtu waa sidaa wey qof walba naxdin bay ku noqon communityga caalamiga ah ee doonaya soomaalida inay hore umarto waxay ku noqon naxdin dadka soomaaliyeed ee arrimahooda isku wada keenaya imika wadanka dhishaya gudihiisa ee isku wada tanaajulayana iyadana dhibaato ku noqon mashaariicdii socotay ee hajin aada iyo aad loo hajin waxay dhibaato keeni doontaa baa laga yaabaa diinti socodkii laba kun iyo lix iyo tobanka haddana de sidii loo loo yareyn karo ina inay dhibaato keento midbaa laisku dayi doonaa baan ayaa filaya anigu anigu shaksi ahaan waxaan umalaynaya inaanay dhibaato weyni jirin ay noqon doonto wax si degdega loo soo afjari doono wax weynaanay meesha ku jiri baan umalaynaya